الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوحك بلابنيا آيات أفرتا يتضواد من سورة فصلت قال تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص إلى آخر الآيات إليه يرد علم الساعة إلى الله إليه تعالى إليه إلهي حقيس أو كليه baa yuraddu la naqayaa oo la celinayaa cilmu saacati saacadda cilmigeeda loo celinayaa oo loo naqayaa saacadda qiyaamada waqtigeeda cilmigiisa ilaahay oo keliya baa xaggiisa loo celinayaa loo naqayaa ilayhi laa ilaa kayrih baa yuraddu loo celinayaa cilmu saaca cid kaloo og ma jirho oo haddii saacadda qiyaamada lagaba hadlayaba waxa weeyaan cilmuhaa cinda allah waa in la yidhahdo cilmigeedu alla agti buu ahaado ama waa in la yidhaahdo laa yaclamuhaa ila allah ilaahay maa cid kale ma ogo ma garanayso ilayhi yuraddu cilmu saaca wax binu aadama iyo wax khalqiga iyo wax saacadda qiyaamada xilligay imaanayso ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala aayadda marka munaasabada kala dhexaysa aayaadkii ka horreeyey waxa weeye gaalada markii la yidhi oo la handaday oo la soo dejiyey man camila saalixan falinafsi waman asaa'a facalayha oo macnaheedu yahay axad kasta abaalkiisu maalinta qiyaamada uu helaya fakaana saa'ilan qaala waxay ka dhigan tahay mid waa in iyada uu yidhi wamataa yakuunu daalika alyowm maalinkaa qof kasta camalkiisa helaya khayr iyo shar waa goorma ilaahay marka wuxuu caddeeyey maalinkaas in la bartaay la ogaadaa inaysan khalqiga xaggiisa suurtagal ka ahayn ilaah baa og ilayhi yuraddu cilmu saaca wakaas malmas-uulu canha biaclama min asaa'il jibriil markuu nebiga u yimid calayhi salaatu salaam saasu jawaabtu ahay ilayhi yuraddu cilmu saaca kuwa adduunweynaha ka mid a waa dhexe waa iyaga yidhi beri maalinta sheegeen maalintaasaa qiyaamadii dhacaysaayoo kuwa gaalaha bay ahaayeen waa isgubeen markaasay isbaabi'iye dabbay isku shideen waa isgubeen dema qiyaamaa dhacay intaasoo sanawaada hadda ka dambaysa ilaahay baa og waxa iyagu ismoodsiinayaan waxba kama jiraan wamaa takhruju ma soo baxdo min amaraatin mintu waa silay tawkiid min amaraatin amaraatun bay ka dhiganta ma soo baxdo miro min amaraatin midho xaggood amaraat miro ma soo baxaan min akmaamihaa qolofyadeeda ama qubabkeeda ama galalkeeda min akmaamihaa galalkeeda miro kama soo baxin ilaa marka hore ubax baa soo baxay markaasaa mirtii baxaysaa qub iyo qolof bay yeelanaysaa wax miraayoo saasa oo ka soo baxaya qubkoodii iyo galkoodii ma jiro wamaa taxmilu ma uuraysato min unfaa mid dhadig mid dhadig noocay doontaba ha noqoto binu aadan iyo cid kalaba walaa tadacu mana dejiso uurkii ilaa bicilmihi iyadoo dhan mira ma soo baxaan kam oo akma qumamkeeda iyo macnaha galalkeeda iyo kama soo baxaan ilaa bicilmi ilaahay cilmigiisa ma alla waagi mid dhadig ma uuraysato ilaa bicilmi mid dhadig ilmihii ma dhigto ilaa bicilmi wax ilaahay cilmigiisa ka ciilayo ka maqnaanaya ma jiraan cir iyo dhul iyo dhexdood midna wa yowma maalin yunaadiihim ilaahay u dhawaaqay kuwa gaalada ah oo muxuu dhihi ayna shurakaa'i away shurakadaydii aladiina zacamtum annahum aaliha aad sheegateen inay ilaahye yihiin waar waxaa ilaahyada ku sheegaysoona ay garan u dhigayseen away oo waxaa la yidhi xaalkoodaa qiyaamada markii la yimaado waxaa ka muuqanaya kuwii gaalada ahaa inaysanba markan shurako ogolayn oo aysan qiraynin oo rabin inay dhahaan wax kale aan soo caabudin markaasaa wa yooma yunaadiihim ayna shurakaa'i qaaluu waxay yidhaahdeen marka markii su-aashaa la weydiiyey aadannaaka ilaahayow waxaan ku ogeysiin oo kuu sheegay kuu sheegnay oo ku ogeysiin oo kuu khabarnay maa minnaa inuusan hanaga naga mid ahaanin min shahiidin shahiidun bay ka dhigantay mid arrinkaas yaa ka markhaanti kacaya mid maanta qiraya inaad shariig leedahay inuusan jirin maa minna min shahiidin inuusan naga mid ahayn mid shahiidoo markhaanti kacayoo qiraya inaad shariig leedahay inuusan maanta nagu jirin iminkaan kuu sheegaynaa wey aadannaaka waxaan ku ogeysiinaa hadda waa wax imaan doona qiyaamada isaa dhahayaan weli lama gaarin maa minnaa min shahiidin bay dhahayaan waa inkirayaan waxay arkayaan qiyaamadii bay arkayaan markaasay asnaamtii ka beri noqonayaan ilaahu shariig ma lihi asnaamtuna waaba ka beri noqonayaan ilahu annaga waxaan nama caabudin maa kaanuu iyaana yacbuduuna waxaan annaga nama caabudi jir oo hadda markaa maxay tari iimaan bay ku dhawaaqayaan waxba u tari mayo laa yanfacu fiihi iimaanu mar haddii halkaa la gaaro iimaanka wax ma tarayo gaal nafti kasii dhacaysa iyo qiyaamadii la yimid iyo falamaa raw baasana lamaa raw baasana falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa raw baasana waxay u taraysa ma jiro wadalla waxaa ka dhumay baa ilaahay yidhi canhum kuwa xaggooda mabaa ka dhumay kaanuu ay ahaan jireen yadcuuna kuwa caabuda min qabalu horay waxay u caabudi jireen baa ka ciilay ee ilaahyada ay ku sheeg sheegi jireen ilaahyana ma ahayn wixii baa ka dhumay wadannuu waxay yaqiiniyeen maanta dannu oo malaa maaha waa dannu oo ayqanu ah wadannuu waxayna yaqiiniyeen maa lahum iyaga inuusan u ahaanin min maxiisin makaanu fakash meel loo cararo iyo meel laga fakado iyo meel laga duso oo cadaabka ilaahay looga magangeli karo midna inaysan jirin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yas'amu linsaanu insaanku ka noogi mayo min ducaa'i اlkhayri khayrka baryadiisa iyo u yeerashadiisa insaanku inuu su-aalanayo weydiisanayo tuugayo khayr inuu naftiisa ugu duceeyo ka noogi maayo waa sidaa bini aadamku insaankan waa gaalka culimaa tiri war maya cumuumka u daah bini aadan oo dhan baa lagu hayaa sidaani laa yas'amu linsaanu min ducaa'i alkhayri caadada insaanka waxaa ka mid a inuu baryootabayo su-aalanayo naftiisa khayr u weydiinayo muxuu dhahaya maal ilaahu maalisi ilaahu caafimaadsi cizi sharafisi suldaannimo iyo madaxnimo iyo waxbuu raadinaya jago bini aadamku intaa waxaasuu baryanaya ilaah waxaa gaarsiin waxaa isuu leeyay o waidaa massahu sharu sharku markuu taabtana faqri baa ku dhacay xanuun baa ku dhacay waxbaa taabtay fa ya-uusun waa mid quusasho badan qanuudun oo sii quusasho badan qanuudun quusasho badan yo-uusun iyo qanuudun waaba isku macni labaduba waa quusasho labaduba waa mubaaliqu fa ya-uusun qanuudun facuul oo maxay ti isla markiiba waa quusasho badan yahi waxaa la yidhi haddii la kala duwayo mar ay kulmaan macnaha hal la kala duwo fa ya-uusun iyo qanuudunoo fa ya-uusun waa mid quusasho badan xagga qalbiga baa ka quusanaya inuusa waxba helay qanuudunna wey xagga muuqaalkiisa iyo xaalkiisa iyo daahirkiisa muuqanayana iyaduna waa mid ka quusasho badan weeye labadaba raxmadda ilahay buu ka quusanaya dhib markay ku dhacdo kaannamaa quusashatii u dambaysoo gaaraya naxariista ilaahay iyo raxmadda rabbi buu ka quusanaya walain adaqnaahu haddaan dhadhamino walain adaqnaahu haddaan dhadhansiino hu insaankaas raxmata naxariis oo minnaa annaga xagga iyaga ka ahaatay min bacdi daraa dhibaato dabadeed dhibaato dabadeed haddaan naxariis dhadhansiino barigaa iyo dhibaatadaasoo masa taabatay iyadu hu isaga insaanka dhibaato taabatay dabadeed haddaan naxariis dhadhansiino oo maxay ah faqri baa taabtoo hanti baan u dhiibin cudur baa taabtoo caafimaadaan u dhiibin la yaquulanna yidhaahdeen oo yidhaahdeen haadaa midkaani lii anigoo ii ahaada wuxuu dhahayaa waxaanaan helay ma ujeedaa waa aniga sacyigayga iyo dadaalkayga iyo waxa weeyaan baan ku helay waa mutaysay haadaa lii anaa mutaysay caafimaadkan coodkan waxaan waxaani anaa mutaysay saasuu dhahaya yal allihii siiyey buu halmaamaya wuxuu kaloo dhahayaa tan waa ninkii gaalka ahaya wamaa adunnu saacata saacadda qiyaamadana u malayn maayo qaa'imatan inay tahay mid istaagaysa oo imaan doonta wuxuu dhahayaa qiyaamana maba aaminsana inay imaan doonto maalin dhici doonto iman doonta in ay tahay maba aaminsani buu leeyahy wamaa adunnuuna malayn maya asaacata saacadda qiyaamada qaa'imatan inay tahay mid istaagi doonta oo qumi doonta wala in rujictu haddii la ii noqo la ii celiyana ilaa rabbii rabbigay intii kaa haddii la ii celiyo kaba soo qaad bay ka dhiganta isagu maba aaminsane qiyaama hadday jidho ayba dhacdo xag rabbi in la ii celiyo la ii radiyo inna lii aniga waxaa ii ahaaday cindahu ilaahay agtiisa waxaa iigu ahaaday lal xusnaati wanaagga badnayd haddii lay celiyo yaa rabbigaygu waa i ixsaan samaynaya maxaan u deliishanayaa in xagga aan ixsaan iyo wanaag ka helayo waxaan u deliishanayaabuu ku leeyahay dee barwaaqada hadda adduunka aan hayso wuxuu leeyahay ninkaa gaalkaa maadaama halkaan aan ku fiicno oo magac ku leeyahay oo mansab ku hayo oo hanti ku hayso oo caafimaad ku hayso oo waxyaalaha aan ku hayso tani waxay u tusinaysaa tan kalena inaan sidoo kale u helayo wala in rujictu haddii la ii celiyo ilaa rabbii rabbigay intii ka ah haddii la ii celiyana inna lii aniga uu iska dhaaranaya hadalka mid inkirsan lagula hadlaa macnaha innada iyo annada iyo loogu adkaynaya moogta inna lii aniga waxaa iigu ahaaday cindahu ilaahay agtiisa lal xusnaa tii wanaagsanay ibnu kasiirka wuxuu yidhi yatamanaa cala allaahi caza wajal ilaahay dushiisa wuu iska tamaninayaa isagaaba iska xukumanaya nidaamkiibuu gacanta ku wataa dhaha kuwa meelaha jooga sharcigiibuu gacanta ku wata macnaha waxa weeye isagiibaaba iska xukumanaya inuu waxaan helayo xagga waxaan ugu qoran yihiin waaye ma isagaa iska qorqoranaya ma dhici kadho maca isaa'atihi alcamala isagoo camalkii xumaynaya iimaan laawe ah oo shar badana ah cadamulyaqiin rumayn baysan ku jirinoo qiyaamaba aaminsanayn buu leeyahay haddayba dhacdana xagga waxa ii yaala waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo wanaag wuu iska dhahaya saasuu leeyahy oo haddii qofka daacayo khayr iyo cibaado ku jiro oo ilaahay xaggii khayr ka maleeyo way fiican tahay yaa kani waxa weeyaan isagoo xumihii wada oo dembiga ku jira buu cafi iyo dembi dhaaf iyo raxmad iyo janno iska iska malaysanayaa oo iska go-aansanayaaba qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falanunabianna falanunabbi'anna aladiina kafaruu falanunabbi'anna u warraneen oo u warraneen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa shaygii baan uga warramaynaa camiluu ay soo camal faleen adduunka markii la joogay waxay ka dhiganta laanta sooma jeedid fa wallaahi dhaari waxat lanunabbi'anna nuunta dambana sooma jeedid eyshadan u waraneen ee uga waraneen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa camalu bimaa camiluu bixaqiiqati acmaalihim acmaashoodii xaqiiqadeedaanu uga warramaynaa waanu aragsiinaynaa dembiyaday soo galeen baanu tusaynaa walanudiiqannahum dhadhansiineen oo dhadhansiineen baa ilaahay leeyahay min cadaabin cadaab xaggiis baanu wax ka dhadhansiinaynaa cadaab xaggiis baanu dhadhan siinaynaa waxay dhadhaminayaan waa cadaab kale cadaabkaasoo qaliidinka kan oo daran oo qiro weyn qaliid waxaa la yihahda wax jurmigiisu ballaaran iyo qirada weyn cadaab daran ee qiro weyn ee ballaaran ayaanu xaggii ka dhadhan siinaynaa oo waa naarta jahannamo la yidhaahdo in ay ku waaraan taas un baanu dhadhan siinaynaa wey taas baanu dhadhan siinaynaa wlanudiqannahum min cadaabin qaliidin ayaanu dhansiinayna ilahay saas waidaa ancamnaa markii aanu nicmayna baa ilaahay yidhi cala alinsaani insaankii dushiisii acrada waa jeensanayaa insaankaasi wuxuu ka jeensanayaa rabbigii shukri naqiisa acrada can shukri rabbihi rabbigiis shukrigiisa ayuu ka jeensanayaa wana-a wuxuuna leexinayaa bijaanibihi dhinaciisa ayuu leexinayaa waa iskibrinayaa wuxuu iska kibrinayaa ilaahay awaamirtiisa inuu hoggaansamo sankow taagayaado waa kibrayaado waa isi sarraysiinayaa waa insaanka waxa lagu arka nicmo iyo barwaaqa markii loo dhiibo war nicmadan iyo barwaaqadan loo dhiibay shukri naqeedii waa ka jeensan waxbaa loo dhiibay waxaa nicmo ay aadan tirin karin wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuhaa cid tirin ka dhaa ma jidha nicmadan la siiyey wuu ka jeensanayaa misna wana'aa na'a waxa weeyaan tabaacada wa acrada wuxuu ka fogaanayaa ka jeensanayaa na'a wuxuu dheeraynayaa bijaanibihi dhinaciis dhinaciis ayuu jeedinayaa waa fogaanayaa qofka isagaa weeyaan wana'aa bijaanibihi saasuu samaynaya istakbara can ilinqiyaadi liawaamirihi barwaaqadan baa macnaha waa ishalmaamayaaba saasoo la imaanaya wana'aa bijaanibihi qofka saa garabka u taagaya oo isla kibirsan oo garbaha ka hadlaya oo kibirsan oo allihii nicamtan siiyeyba halmaansan kaas buu noqonayaa wana'aa bijaanibih waidaa massahu sharu sharku markii uu taabtana ilaahay wuxuu yidhi kii noocaas ahaa nicmadii haddeeru ku kibreeyey baaba laga qaaday shar iyo dhib baa taabatay faduu ducaa'in baryo midu saaxiiba weeye ducadaasoo cariidin ballaaran cariid bimacnaa kaiirin baa maanta looga jeeda tiraday ka badanta wax an oo kale oo tirada ka batay oo duca ah buu daldalayaa markii wax yar taabtaan ilaahayow ilaahayow ilaahayow saan saan saan saan saan saan wixii macnaha kii haddeer kibrayey waxa weeye carab ballaaran buu la soo baxaya isagii oo dhan waaba faduu ducaa-in cariid baryo iyo tuugmo ballaaran yaa isagoo u saaxiiba saas buu noqonaya tabaruc buu la imaanaya waa dabeecatu linsaan aljuxuud wnukraan barwaaqo markuu haysto ilaahay buu halmaamaya balaayo markii la tusana rabbigiis buu garanaya waa xusuusanaya xaalkiisu waka marka cadaabkii waxaa loo soo isticmaalay kelimadda ah min cadaabin qaliidin ee qira weynaan ah tanna waxaa loo soo isticmaalay cariid cardi baa la isticmaalay waa tuugmada tiro badnaanteeda xaalkiisu saasuu noqonaya qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam ara'aytum war bal ka warramo iiga warrama akhbiruunii yaa macshara almushrikiin kuwa gaaladaayow ara'aytum bal ka warramo iiga khabra in kaana hadduu yahay qur-aankan kariimkaayi min cindi illaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday uma dabadeedna kafartum bihi aad ka gaalowdeen man kumaa adallu ka dhumid badan oo ka baadinimo badan miman axad huwa isagua fii shiqaaqin ku sugan khilaaf qof ahaaday shiqaaqaasoo baciidin fog maxay ka dhigan tahay qur-aankii maba ay rumaysna waxaa dow idiin ahaan lahaa inaa fakadhaan oo aad dhahdaan war haddii xataa qur-aankaani hadda haddiidaan rumaysan haddaa is dhahdaan oo kaalay hadduu xag rabbi ka ahaaday hadda waaba ka yahay oo aa ka kufridaan soo dhibaato iyo ciqaab iyo cadaab mudan maysaan intii waxaas aan mudan lahayn kaba soo qaad inay isdhahaan inuu laydinka saxan yahayoo sidaas dee saxdaaba waa qur-aanku xag rabbiba ka yimide ee rumeeye haddayba imaan lahaa cadaab saa u badbaadaan oo imaan jaazima go-aan aad la timaadaan ma ay samayne waa diideen marka waxaa leeyahay hadda qur-aanka waa inkidheen waa diideen bal ka warrama waa loo caqli celinayaa iiga warrama bal waxaa ii sheegtaan haddii qur-aankaani xag rabbi ka ahaaday deedna aa ka gaaloodeen sida muuqato haddaba aa samayseen oo aa u gaaloodeen yaa baadinimo fog dhexdeeda ahaanayoo cadaabka gelaya soo idinka noqon mayso kuwiinaan gaaladaayo saasaa ku dhacaysa qul ara'aytu in kaana min cindi illaahi uma kafartum bih deedna ah ka kufrideen man adallu yaa ka dhumid badan miman axad huwa isagu waa fii shiqaaqin ahaaday shiqaaq dhexdiisa baciid inay fog waa iyaga laftooda qaala tacaala ilahi u yidhi sanuriihim waxaanu aragsiin doonaa aayaatinaa ilaahay baa wuxuu yidhi waxaanu aragsiin doonaayo tusi doonaa aayaadkanaga kuwan gaalada aayaadka tusinaaya qur-aanku inuu xaq yahay xag rabbi ka yimid dalaa-isha tusinaysa baan aragsiin doonaa sanuriihim waxaanu aragsiin doonaa aayaatina aayaadkanagaan aragsiin doonaa fil aafaaqi ayaanu ka aragsiin doonaa jihooyinka irarka iyo dhulalka iyo waxa dhex yaal baan ka tusaynaa maxaa dhex yaal bal dhulka fiiri oo cirka fiiri qoraxda arag dayaxa arag xidigaha arag geedaha fiiri nabaadka yaryar fiiri cajaa'ibta midda kore iyo midda hoosaba bal eeg aayaadka iyagaa naf waxaan ka tusaynaa fil aafaaqi jihooyinka waxaan socdee u muuqda ee ilaahay sancadiisa iyo abuurkiisi ah waa aayaad taasaan tusinaynaa fii aafaaqi fil aafaaqi iyo wa fii anfusihim ayaanu ka aragsiin doonaa iyaga nafafyaalkooda laftooda oo maxay ta abuurka iyaga la abuuray bay ka arkayaan ilaahay qudradiisa cajaa'ibteeda insaanku markuu isfiiriyo naftiisa markuu fiiriyo ayuu hadduu si fiican u fiiriyo garanayaa ilaahay sancadiisa iyo ilaahay xikmaddiisa xeel dheeraanteeda waxaa la yaab leh oo ka mid a xataa markuu fiiriyo sabiila alqaa'idi walbowl kaadida iyo saxaradu meeshay ka timaado cibraa u siyaadaysa oo maxay ah fa ina rajula qofku ninkuu yidhi hadda waa qof oo dhanbe yaakulu wayashrab habuu cunayaa waxbuu cabbayaa min makaanin waaxid hal meel buu ka qaatay hal xidid baa sharaab ku raacay afkaasaa laga qaatay ungurigaasuu sii maray cunaduna waa sidii oo kale hal meel bay jirka ka gashay dib isku fiiri faker wayatamayizu daalika hadhow laxaas waa kala soocmayaan min makaanayni laba meelood laba meelood bay hadhow u kala baxayaan oo u kala soocmayaan iyaga laftooda naftoodaan aayaadka iyaga iyo awooddayada ka dhex tusinaynaa wax la ysku barxay qof kale sooci kara mayaa jira laba sharaaboo la ysku daray iyo caanihi biyo la ysku daray qofkaan waxboo cuna nooc sharaaba cabe nooc kaloo cabe nooc kaloo cuna nooc kaloo cuna waxaas har iyo hameen isku gurayo isaga uma tirsana kala nooca ah kala midabka ah qaar jirkii bay gelaya dhiig iyo dhacaan iyo waxay noqonayaan awood iyo xoog iyo fitamiin qaarna waa laga qashinkaa laga soo saaraya laba meelood awal kama isticmaalin markii sharaabka caadiga ee cunnada caadiga ahaayeen hal meel bay soo mareen waa arrin cajaa'ibah hal meeloo meelaha ka mida qofkay wax ka gaaraan ama xiranto dhibaatada uu la kulmayo ama ay kuwa loo geeyo takhaatiirta kala kulmayaan waa waxaan la xisaabin karin ilaahay baa og taasi waa mid labadiisa indhood misna uu imow indhahaas gulcgulcule oo biyaha yar ku jiraan wuxuu fiirinayaa saasuu dhahayaa cirkiibuu arkayaa xagguu fiirinayaa dhulkiibuu arkayaa masiirata khamsi mi-ati caamin shan boqol oo sano meel loo socon lahaa bay indhihiisu qabanayaan oo dee waa xaggee dee cirkan iyo dhulkan shan boqoloo sanaa udhaxaysa qadar loo socdo cir kastana waa sidaas kasii sarreeya kan u dhowaa inagu arki karnaa indhahaasi waxay qabanayaan shan boqol oo sano meel loo socdo baa ku arkaysaa ilaahay awoodiis cajiib allaahu akbar bal dhagaha soo qabo codadkiibuu ku kala soocayaa waa ku garanayaa haa waa ku maqlayaa hebel baat haa waaba ku gartayba ma hebel baa waa la soo wacay ama lamaba soo wacina dee qof baaba halkan ka taagan ama albaabka iga furbayro wuu garta dee codadkiibaba kala garanayaaba xayawaanaadkao dhan baa kala codo duwan misna kuwii isku jinsiga ahay bini aadamkaaba codadkoodii sii kala garanaya qof ragaa la hadlay qof dumaraa la hadlay qof yar baa la hadlay wuu garanayaa ilaahay baa siiyey waa isagii wa fii anfusi fi laafaaqi wa fii anfusi waxaasi waxaan ka sii tiro badan waxaana kale cajaa'ibka adduunka kusoo biiraya wax qof saasaa dhashay qof saasaa la arkay qof waxaa ku qoran yihiin baa la arkay qof waxaas waxaan kaloo adduunka kusoo biirayo la wada sheegayo oo qaar dee la xaqiijiyey iyaguna waa arrimo kaloo wada cajaa'ib taas baanu tusinaynaa haddaba fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana ilaa uga kala cadaadanayo uga kala caddaanayo lahum iyaga annahu qur-aanku alxaqu xaq inuu yahay ama annahu rasuulku alxaqu xaq inuu yahay awalam yakfi birabbika rabbigaa muyuusan kaafi ku ahayn faacilkii baa bala geliyay wax kala mooda birabbika bimacnaa rabbuka bay kaga dhintay rabbigaa muyuusan kaafi ku ahayn oo iyaga ugu filnayn awalam yakfi mayaysan macnaha ilaahay maysan markhaanti ahaan ugu filnayn inuu yahay annahu isawa calaa kulli shayin shahiid ilahay inuu yahay wax ka ciilaya inaysan jirin wax kasta ilahay waa ujeedaan awalam yakfi mayaysan ku filnayn birabbika rabbuka rabbigaa muyuusan kaafinoo ku filnayn annahu isagu rabbi calaa kulli shayin shay dhammaantii shahiidun inuu yahay alaa hoy baraaruge alaada waxaa loola yimaada istiftaaxun litanbiihi saamic qofka maqlaya in lagu baraarujiyo ilaa maa yuqaalu waxa la dhahayo la soo wado ilaahoy baraaruga innahum iyagu fantabihuu ayuha alqowm ummad yahay baraaruga haye innahum kuwan gaaladaa fii miryatin shaki bay kaga sugan yihiin min liqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa shaki bay kaga sugan yihin xisaab ma ogola ma rumaysa bacsiga sidoo kale jazaha sidoo kale ma fakerayaan mana rumaynayaan alaahoy baraaruge mar labaad innahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantiisa ilaahay muxiidon mid koobaabay wey qad xaada cilmuhu bikulli alashyaa ashyaadoo dhan ilaahay waa ixaadeeyey jumlatan wa tafsiilaa duuduub iyo tafaariiqda tafsiilba dee ilaahay waa la socdaa xaaladooda weeya bal hadda fiir arrinkooda waa iska sidaas marka saasaa loogu soo gebagabeeyey ilaahay marka wuu ka jazaynayaa ama ku abaalmarinayaa wey kufriga iyo gaalnimada ay ku jiraan ilaahay waa og yahayoo waa ka jazaynahayaa sidaas baa suuraddaana lagu soo gebagabeeyey darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab